maamulka degmada waaberi ee gobolka banaadir iyo xarunta degmada kaqoobday kulan wacyigelin iyo isla xisaabtan hay kaaseyti oo bulshada degmada lagu wacygeliyay ilaalinta nadaafada iyo la shaqeyn tallaamo amniga kulanku wayba ku qeybgalay gudoomiyaha degmada waaberi ku-xigeenshay iyo qeybo shalduwan ee bulshada degmada cali cabduqaadir gudoomiye ku-xigeenka degmada dhinaga arrimaha bulshada iyo kulanka unka horeyntii ku hadale waa inuu isfaahfaahiyay ujeedka kulanka maamulka iyo shacabka kulanka ujeedkiisa waxawaaye wacyigelinta bulshada iyo la xisaabtanka wacyigelinta bulshada sidaa ogtihiinba kulamada nuucan oo kale ah waxay ka socdaan labaatanka degmo ee gobolka banaadir ay ka socdaan kulamadani waxay noqon doonaan haddii rabbiga laga helo kulamo joogto ah oo bishiiba ama labadii bilba mar ay isku waraystaan ay isku waraystaan bulshada degmada iyo maamulka ay isku waraystaan ay noqon doonaan marka kulanka sidan oo kale loo qabto kulanka waxaa ka soo bixi doono qodobaa ka soo bixi doono kuwa bulshada la farayo maamulka ay farayaan iyo kuwo talooyinah oo bulshada ay maamulkooda ku soo celinayaan odayaalka iyo hanraabta degmada waaberi iyo yoonu ku hadali kulanka weyniyo maamulka degmada la wadaagana baahiyo ku jarta degmada iyo walyaabo maamulkiyo unku baahanyin qolo kasta oo ka mid ah maamulka degmada waxay ku aadan tahay meelay uga aadan tahay maamulka hadday ka soo baxdo waajibaadkeedana waa ku mahadsan yihiinoo waa looga mahad celinaa hadday ka soo bixi waayaanna sababay keenayaan waana lala xisaabtamayaa oo waxaa lagula xisaabtamaa waxa lagu raaciyey maxaad ka qabatay ama maxaad ka samaysay degmadayna waa beri dadweynaha ku nool way dadaalayaan weligooda daali maayaan dalka inaan difaacno diyaar baan u nahay wadajiri wanaaggii ankaweeca maayo waa beryaan ahay degmada wixii amnixumo aheedoo lagu yaqaanay way ka gudubtay waxay u gudubtay meel amni oo loo soo qaxo oo nabad loo soo doontay noqotay
may fadahayne haddii ilaahaydama bulshada tadwiirsha inti lagu tali waa beri dad danyara degan haddii runti kukuwa hadala bulshadiiya danyarta yeedoo danyar yaa haddana may la saaray mas-uuliyad dheeraa la saaray mas-uuliyaddaas mayata waxyaabihii degmooyinka kalayo ku fadaayeen inti luku hela waana markhaati luku wada eeyey way heli dhanka dambayntii gudoomiyaha degmada waaberi maxamed siid cali iyo weyba uuse bulshada degmada kala dardaarmay ilaalinta nadaafadda iyo la shaqaynta maamulka xaflado badanaa ku guulaysana soo maah oo kaalinta koowaad dhanka abaabulka aan ku galnay haddana waxaan rabaa tartanaa socdo labaatanka degmooyinka gobolka banaadir bilecda nadaafadda amniga aadaa ugu mahadsantihin waxaa ilow amnigiisaana oo la shaqaydeen halkaa boorka waxaa noogu dheggan garawaaga guryaha ka soo saara soo maa waa ka soo saarteen waa ku mahadsantihiin haddana sii wadaha iloowin laakiis waxaa inoo soo socdo isbuucii oo xurriyadda soo maa qof walbo waxaa laga gurigaada inaad daacatirtid lacag lagaa maraw daacatir gurigaada daacatiro calanka qaran ku dhejiso isbuuca xurriyadda aan soo dhoweyno waa beri waa caasimaddii waaye wadnihii caasimaddii waaye loo laguma arki karo maanta wixii ka dambeeyo waa beri lo-da lagu arko horaa kawaanka laga geynaa maxamed suudiyan ku wareejinayna horaa laga qalaa ogaada haddaba